أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa habeen arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay sagaalka bisha rabiicu thaani sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo wasaaradda gaashaandhigga dowladda xabashida itoobiya ayaa shaacisay inay u diyaargarowday fulinta amarka abiy axmed ee ah in itoobiya ay gaarto badda cas madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa mar kale eedeyn kulul u jeediyey mucaaradka riddada xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka ka dhex taagan murtadiinta askari taa'ib ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee bakool jabhadda t b l f ayaa abiy axmed ka dalbatay in si deg deg ah ciidankiisa uga saaro gobolka tigree ee waqooyiga dalka itoobiya أجدادي أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo imikana isagii oo faahfaahsan wasaaradda gaashaandhigga dowladda xabashida itoobiya ayaa shaacisay inay u diyaargarowday fulinta amarka abiy axmed ee ah in itoobiya ay gaarto badda cas faahfaahinta warkaasi waxaa inoo eegayaa khaalid xasan ciidanka xabashada ethoobiya ayaa bayaan ay soo saareen oo ay ku baahiyeen barahooda rasmiga ah ee aaladda internetka waxa ay ku sheegeen in ay ku faraxsan yihiin duulaanka ethoobiya ku rabto in ay kula wareegto dekada ku yaala xeebaha badda cas war ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ethoobiya ayaa lagu sheegay in ciidanka ethoobiya ay u diyaar yihiin inay u dhintaan dalkooda oo marnaba aanay ka labalabayn doonin nafurnimo kasta oo lagu xaqiijinayo danta qaranka ethoobiya diyaargarowga ay ethoobiya ugu jirto sidii ay ku gaari lahayd badda cas ayay ciidanka xabashida ethoobiya muujiyeen sida ay ugu riyaaqsan yihiin tallaabadaas waxa ayna sheegeen in haatan la hadlin doono arrinta dekadda casab iyo badda cas oo ay ka dhawaajiyeen in xanuun ay ku haysay muddo ka badan soddon sano warkaa kasoo baxay ciidamada ethoobiya ayaa sidoo kale lagu sheegay in ay si weyn u aaminsan yihiin in aysan jirinin sabab loo xaqiiji layahay arrinta badda cas waxaana qoraalkan kasoo baxay wasaaradda isagoo arrinkaas ka hadlaya lagu yidhi sidaas darteed in laysku dayo in la dafiro arrimaha badda cas iyo casab marka laga eego dhinac kasto ma yeelan karaan wax maangal ah war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale loogu guudiyey islaamarkaana cadow shisheeye kalkaal ah lagu tilmaamay qof kasta oo etoobiyaan ah oo kasoo horjeeda damaca guracan ee maamulka abiy axmed uu ku doonayo inuu kula wareego qaybo ka mid ah dekadaha eritariya bayaankan kasoo baxay milatariga ethoobiya ayaa ku soo-aadaya xili eritariya ay si weyn igu diyaargaroobayso iska caabinta duulaan kasta oo kaga yimaada dhinaca etoobiya oo muddooyinkan dambe bareeraheera caddaysatay sheegtayna inay wado abaabul duulaan ballaaran oo ay doonayso inay kula wareegto dekada casaaba aad baad umahadsantahay khaalid madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa mar kale eedeyn kulul u jeediyey mucaaradka riddada xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka ka dhex taagan murtadiinta casaam carafaad ayaa warbixinta warkaasi inoo hayaa isagoo shalay khudbad ka jeediyey furitaanka kala fadhiga baarlamaanka riddada ayuu ka hadlay murtad guurguurte khilaafka u dhexeeya isaga iyo mucaaradka kasoo horjeeda guurguurta ayaa ku eedeeyey mucaaradka inay ka shaqaynayaan qalalaasa uu dalka u galayo isagoona sheegay in arrinkaasi ay ku raadinayaan xil siyaasadeed dhanka kale waxaa taagan kuwo ku hadaaqaya ama abuura xumaha ee aan ka shakiyin hoogga iyo halaagga iyagoo aaminsan in weliba haybad lagu gaari karo sidaas hadalkan guurguurta ayaa imaanaya xilli weli uu taagan yahay khilaafka u dhexeeya koox dardada iyo mucaaradka kasoo horjeeda xilli toddobaadkii lasoo dhaafay isku horimaad uu ku dhex maray mucaaradka iyo maleeshiyaadka radada oo ka dhacay muqdisho mucaaradka ayaa sheegay in maalmaha soo socda ay dhici doonaan baanaanbaxyo looga soo horjeedo guurguurta dhulbaabka uu ka wada muqdisho kaasoo noqday mid xarkaha goostay dhexdhexaadin ay sameeyeen siyaasiyiin iyo xildhibaano ayaa lagu baajiyey mudaharaadyo ka dhan ah mucaaradka oo lagu weeyay toddobaadkan inuu ka dhaco muqdisho taasoo keentay xiisad dagaala u dhexaysay labada dhinac mahadsanid casaam askari taa'ibaha oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee bokool xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa warbixintan inooga diyaariyey sidii webi buux dhaafay oo biyihii fatahay oo kale ayay askarta taa'ibiinta ah kusoo qulqulayaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool arrintan waxay ka dambeysay bacdalaahi fariimo dhexalgalla hoosi isdabajoog ah ay u dirayeen mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool iyo golaha nuqabada wilaayada kuwaasoo xambaarsanaa macluumaad dhaxalgal ah oo badbaado u ah idim alle maleeshiyaadka ridada ee ku xaaqmaya furumaha jaxiimada wilaayaadka islaamiga si gaar ah askarta ku sugan qeyb ka mida wilaayada bakool waxaa sidoo kale fariimahaasi ka faa'iidaystay allahna uu sabab ooga dhigay inay ka soo baxaan gaalnimadii ay ku jireen saraakiil iyo askar murtadiin ah kuwaasoo allah towbada uu waafajiyey haddana ka mida bulshada muslimka ah ee ku nool wilaayada islaamiga ee bakool askartaasi waxaa ugu dambeeyey maxamed macalin isaaq oo murtadiinta kaga biiray degmada xudur ee wilaayada bakool muddo uu cadowga la shaqeynaya kadib waxaa isagoo taa'iba lagu soo bandhigay magaalada buurdhuxunleh ee wilaayada islaamiga ee bakool mayba dheereey maxamed maalin isaaq maadkira dheere mayna kukooy ilaahay marshi ah heg amaraw kooy nimanta murtadiinta jee kukooy ilaahay hawbiyahaw hanuuni mayba katirsanaya gobol oo may leerahayso adaaday adaanley leeraw ciidamada rooga iyo katirsanay ilaahay haw hanuuni hawbi maalantagna mayba rooga burunla waay anaka biiray mayba kukubiiray gobol hudur leera kukubiiri shilaanlana igalgaali hatan ilaahay hawbiyahay haw hanuuni askarigan waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaad loo qaaday dalka yuganda halkaasoo uu kusoo qaatay tobabar ciidan waxa uuna ka sheekeynayaa tobabarka uu soo qaatay iyo wixii halkaasi uu kala kulmay duraa loogaaday amara leydadii amara loogaaday wadan gaale liijey meel oboor iyoonay nijaaslaylka ama liijey yuan ilera wadan gaalo tinhumaaytee deganta liijey sadooranka gaalnimadeena hangadaysay yuanda markan nijey kadib may meele gowdaanay taabaraga galneed tabar oo kenka huma ayo lalawaalada yameelina geli may kubamada tabar ada tabar horta langlan tabaran ilaan sakasta dhanba may laraas walna mayan dhiibida walna may dhakada ogda tabaranane sis waa yaalo badan oo un hordhan gehor shib ilaahay isku haynaya haka faahmo maya hubkumay laybileen tabarada ilaahay marsha shiishka furfurowka haya kadabridowka bise ya tabarka kumada aan yooleenaanay bari kadib meelyanaan ogaadi hamarana sheeni saduran waana naninga saariri gaala oo gaala baahayta atana kuduran aan nijey meelyanaan ogaadi hamarana sheeni waxa uu taa'ibkan fariin u diray maleeshiyaadka uu safkooda ka soo baxay ee weli gaalnimada ku jiro isagoona dhanka kale ka sheekeeyey sida loo soo dhoweeyey markii uu soo gaaray buurdhuxunleh an arlaadan oobakooy tolkeenkooy muslimiinteenkooy buuruunirooga saduran laayinka dhawaay may baan ta fareenku diray saahibeeday oo an i kala soonsanaay oo ciidamadaasii ka jar en haku tabi iyo anta may fareenku diraa geeg antiyo haku baan ilaahay antoo bisheenan may leerahays wadamadiyo diintiyo i dalsho hangnagadan buurunlukoyan sadoranaayinka dhawaayan geegmad buurunlukoy wilaayada islaamiga ee bakool iyo golaha nuqabada wilaayada oo iskaashanaya ayaa dadaal dheeraada ku bixinaya inay sabab u noqdaan in cadaabka laga badbaadiyo maleeshiyaadka ridada ee ku sugan safka cadowga gaar ahaan kuwa ku sugan qayb ka mida wilaayada bakool islamarkaana kabaqaadka u ah ciidamada xabishida itoobiya ee duulaanka ku soo qaaday diinta dalka iyo dadka muslimiinta ee ku nool soomaaliya mahadsanid abuuxasaan ugu dambeyntii jabhadda t b l f ayaa abiy axmed ka dalbatay in si deg deg ah ciidankiisa uga saaro gobolka tigree ee waqooyiga dalka itoobiya nuur cali warsame abuushayba ayaa inoo sii ambaqaadaya warbixintaasi xilli ay sii xogaysanayaan dagaalada ahliga ah ee ka holcaya waddanka etoobiya ayaa mid ka mid a jabahadaha mucaaradka ugu tunka weyna waddankaasi waxay soo saartay war kalena hataliska abiy axmed jabhadda xoreynta dadka tigreega ah ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano t b l f ayaa soo saartay war-saxaafadeed ay ku sheegayso in dowladda xabashida etoobiya ay ku guuldareysatay fulinta heshiiskii britoria ee lagu joojiyey dagaalkii dhiigga badan ku daatay ee ka dhacay waqooyiga waddankaas inta badan qodobadii heshiiskan ayay t b l f sheegtay in maamulka adis ababa uu buriyey kuwaasoo waxyaabihii uu dhigaya ay ka mid ahaayeen ballanqaad nabadeed soo celinta barakacyaasha iyo saarista ciidamada federaaliga ah ee qabsaday deegaanadaasi waxay xustay t b l f in kumanaan qof oo barakacyaal ah ay ku dhibaataysan yihiin galbeedka tigre islamarkaana ay la soo diristay cunto la-aan dawo la-aan hoy la-aan ammaan la-aan iyo sharaf la-aan iyo sidoo kale dhibaatooyin kale oo si maalinlaha ay ula kulmaan dadkaasi xabashada tigreega ah dhibaatooyinkaasi baaxad leh ayay t b l f ka dhawaajisay inay kasii darayaan marbaa markaa ka dambaysa islamarkaana ciidamada etoobiya ay sii wadaan xasuuqa aamusan ee ay ku hayaan bulshada tigreega iyo qabsashada dhulkooda muddo shan sano ah boqolaal kun ayaa ku dhintay xeryaha barkacyaasha sababo la xiriira gaajo cudurro dayac iyo difaac la-aan waa falal nidaamsan oo si olakaca loo fulinayo iyadoo lagu soo gabanayo magaca nabadda waana calaamad muujinaysa burburin iyo baabi'in toos ah ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay kooxda t b l f ee mucaaradka ah jabhadda tigreega waxay ku baaqday in ciidanka militariga abiy axmed si deg deg ah looga saaro deegaanada ay qabsadeen ee gobolka tigre si loo soo afjaro ayay yidhaahdeen dhibaatada baaxadda leh ay ku hayaan shacabka tigreega barakacyaashuna soo laabtaan saraakiil ka tirsan xukuumadda adisababa ayaa u arka baaqan ka soo yaray jabhadda tigreega ee mucaaradka ah mid u muuqda dagaal iclaamin dadban waxayna ganafka ku dhuufteen in ciidamada federaaliga ah laga saaro waqooyiga etoobiya saddexdii bilood ee lasoo dhaafay ayay dowladda xabashada etoobiya soddomeeyo kun oo askar ah ku daadguraynaysay gobolkan si ay isugu diyaariyaan dagaal lagu hoobto oo ay la gasho ciidanka eritreya oo ay qayb uga sugan yihiin ismaamulka tigre waad mahadsantahay abusheyba guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa dan iyo kulanti dambe ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu